بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacnaa wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aadnoo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda dowladda maraykanka oo sheegay inuu soo dhowaaday wakhtigii la saxiixi lahaa heshiis lagu soo afjarayo dagaalka yukrain wadahadalla qaatay muddo afar saac ah oo moskow ku dhex maray ruushka iyo dowladda maraykanka iyo butin oo hanjabaad hor leh u diray dowladaha reer galbeedka sheegayna inay qabsan doonaan gobollo hor leh oo ka tirsan waddanka yukrain awood amba xeelad inta badan waxaan barnaamijka maanta ku soo qaadan doonnaa xalqada afartan iyo koowaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ee waa mar kale iyo caalamulyowm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wasiirka arrimaha dibadda dowladda maraykanka mark rubio ayaa sheegay inuu soo dhowaaday wakhtigii la saxiixi lahaa heshiis lagu soo afjarayo dagaalka yukrain iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ergeyga donald trump u qaabilsan mandiqadda bariga dhexe uu wadahadalla qaatay muddo afar saac ah oo xiriir ah uu la yeeshay madaxweynaha waddanka yukrain valadimir putin madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa dhankiisa digniin u diray dowladaha reer galbeedka isagoo sheegay in haddii ay qorsheeyaan dagaal isaga ka dhan ah ay moskow qaadi doonto duulaan culus oo uu sheegay in yurub ay ka dhaxli doonto balaayo sidoo kale madaxweynaha ruushka ayaa sheegay in gobollo ka tirsan waddanka yukrain ay awood ku soo ceshan doonaan ama sidoo kale xeelad iyadoo dowladda maraykanka ay qorsheynayso in kiyef iyo saaxiibadeeda reer yurub ay sameeyaan tanaasulaad aad u ballaaran ruushkana la siiyo qaybo ka mid ah yukrain si gaar ah gobollada dhaca bariga heshiiskan ay dharaandhirinayso dowladda maraykanka qodobadiisa waxaa ka mid ah in dowladda yukrain aan loo ogoleyn inay dhisato ciidan ka badan siddeed boqol oo kun oo askari iyadoo sidoo kale gebi ahaanba aan yukrain loo ogolaanaynin in ay ku biirto isbahaysiga nato dastuurka u degsan waddankaasina lagu darayo qaanuun dhigaya in kiyef aysan ku biiri karin nato iyadoo sidoo kale dowladaha reer galbeedka la farayo tallaabo taas la mid ah muddo ku dhow afar sano uu socdo dagaalka u dhexeeya ruushka iyo yukrain xukuumadda moskow ayaa qabsatay gobollada bariga dhaca iyadoo weli dagaallo xoogan ay socdaan sidoo kalena dowladaha reer galbeedka ay sannadadii lasoo dhaafay lacaga balaayin dollar ah ku qarash gareeyeen difaacyada xukuumadda kiyef
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى hagaag dhegaystayaal iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada afartan iyo koowaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen faysal mahad فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمل بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan ku soo dhowaada xalqada kow iyo afartanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aannu ku akhrinno kitaabka mafaahiimu yembagii an tusaxax ama haddii aan si kale u nidhaahno mafaahiim ay habboon tahay in la saxo xalqadeennii toddobaadkii hore waxay inoo joogtay innagoo ka soo sheekeennay sida ay isugu xidhan yihiin adduunyo iyo aakhiro haddaba toddobaadkan halkaas ayaan ka sii ambaqaadi doonnaa innagoo ka sii sheekayn doonna xidhiirka ka dhexeeya labadooda waxay gaartay isku xidhnaanta adduunka iyo aakhiro marka laga hadlayo dareenkii muslimiintii hore inay ku noolaadaan adduunkan iyadoo dareenkooda iyo fikirkooda uu ku xidhan yahay aakhiro waxayna u noolaayeen sida inay hortooda taallo oo kale qur-aanka wuxuu ahmiyad badan siiyey isa soo saaridda iyo is-xisaabinta iyo sidoo kale is-abaalmarinta waxaana ka mid ah sida uu qur-aanka u soo bandhigay xaaladda qiyaamaha in muslimiinta inmaankooda ay ku nooleeyeen aakhiro sida inay hadda joogaan oo kale oo ay la nool yihiin dhacdooyinkeeda waxaadna mooddaa in adduunka iyo waxa ka jira oo dhan ay yihiin wax tegay aakhiro iyo dhacdooyinkeedana ay yihiin waxa hadda taagan واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم iimaankan salka adag ee la rumaysan yahay aakhiro ee gaaray derajada yaqiinta iyo sida loo soo bandhigayo ee ruxaysa qalbiyada wuxuu ahaa midkood mid nool laxdada hadda uu taagan yahay haddana wuxuu isla markaa ahaa mid la nool abaalmarinteeda aakhiro waa kan isagoo ku qabanaya shaqada isla ilbiriqsigan adduunyada markaa kadibna wuxuu sawiranayaa booska uu jannada ku leeyahay marka shaqada uu qabanayo ay tahay mid ku dhisan daacada allaah haddana waa kan isagoo ku qabanaya shaqada isla ilibiriqsigan adduunyada ama sidaas ayaa la moodsiinayaa haddana wuxuu u fiirinayaa si ay ku jirto cabsi iyo naxdin si uu u arko booska uu naarta ku leeyahay marka ay ku dhisan tahay shaqada uu qabanayo macsiyo intaa kadib waxaa hagaagay hooshii ay adduunka ku qabanayeen ama inteeda badan iska badaayey waxay u saramartay si mucjiso leh ma aysan ahayn malaa'ig loogamana baahnayn inay ka baxaan dadnimadooda dadka oo dhanna waxay ku dhici karaan gafka manahan kuwa aan dembaabaynin sida ambiyada calayhimusalaam oo kale laakiin haddii uu gaf ka dhaco waxay ahaayeen kuwa hore ka toobad keena والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
waxaa jira xadiis ka sugan rasuulka sala allahu calayhi wasallam oo macnihiisu yahay bini'aadamka oo dhan waa gafayaal kuwa gafana waxaa ugu qayr badan kuwa toobadkeena intaasi kadib sidoo kale waxay uga dhiganaayeen adduunyo iyo aakhiro hal shay oo isku xidhan mana aysan u arkaynin laba shay oo kala duwan dhab ahaantii adduunyada waxaa lagu ceebeeyey qur-aanka waxaana lagu lacnaday carabka rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuuna dadka ku waaniyey inay iska dhaafaan jaceylka adduunyada iyo inay ku fara adeygaan laakiin xaggee uga soo aroortay jihayntan qur-aanka iyo axaadiista waxay ku soo arooreen laba dhan marka uu jacaylka adduunka loo qabo dadka ka hor istaago rumaynta allaah iyo maalinta aakhiro ama uu ka hor istaago jihaadka waddada allaah allah waxa uu qur-aanka ku leeyahay وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع mar kale allaah waxa uu qur-aankiisa ku leeyahay إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون mar kale allaah waxa uu yidhi الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد allah waxa uu qur-aanka ku leeyahay ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم aayadahan iyo kuwa la midka ah waxay ku soo arooreen adduunyo jacaylka dadka ka leexinaya iimaanka allaah iyo maalinta aakhiro laakiin adduunyo jacaylka dadka ka hor istaagaya jihaadka waddada allaah iyo in naf iyo maal lagu bixiyo waxaa ku soo arooray aayado ay ka mid yihiin aayadahan قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ۖ واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين mar kale allaah waxa uu leeyahay واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين sidoo kale allaah waxa uu yidhi فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون
kuwan looga hadlayo aayadahan ama waa gaalo miidhan ama waa munaafiqiin kuwaasoo muujisanaya islaamnimo iyadoo ay ka tahay istustus laakiin dhab ahaantii ma ahan mu'miniin waxaana ay salka hoose uga jiraan naarta allahna wuxuu ku xukumay inay gaala yihiin إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا
mar kale allaah waxa uu leeyahay وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون
labadan dhanna adduunyada waxaa loo ceebeynayaa sababaha muuqda ee lagu sheegay aayadaha laakiin muxuu yahay xaqiiqada go'aanka marka laga hadlayo labadan dhan xaqiiqada go'aanka waa in adduunyada markaan aysan ku xirnayn aakhiro marka laga hadlayo maanka qofkan sababtuna waa in mar uusanba rumaysnayn aakhiro marna waa in aaminsanaanta uu aaminsan yahay aakhiro ay tahay aaminsanaan liidata oo isku dhex yaacsan markaas maankiisa kuma sawirna sawir muuqda oo cad mana saamaynayso intaa kadib fikirkiisa iyo dareemadiisa iyo dhaqankiisa caadiga ah mana saamaynayso fikirkiisa dareemadiisa iyo dhaqankiisa caadiga ah arrintan marka maankiisa laga hadlayo waa sida tan janno loo yaboohayo isagoo aan rumaysnayn ama isagoo rumaysan rumayn inay jirto iyo inaysan jirinba ay isku mid tahay taasoo saamayn ku yeelanaysa nafta iyo maalka waxayna ula muuqataa in laga hor istaagayo raaxo sababtoo ah ma doonayo inuu ku kaaftoomo qadartii uu allaah u baneeyey laakiin wuxuu doonayaa inuu ku tarax tago shahwaadkiisa mana adeegsanayo aaladda wax xakamaynta ee uu allaah siiyey si uu ugu xakameeyo shahwaadkiisa taa cagsigeeda dhaldhalaalka ayaa u muuqda waxaana la leeyahay raaxadan uu raaxaysanayo waxay ka hor istaagaysaa jannada marka ay arrintan sidaa noqotay doorashaduna ay noqotay mid la kala dooranayo janno loo yaboohay iyadoo la iska xarrimay raaxadii adduunka ee xadka ka baxsanayd iyo raaxadii xaddaafka ahayd iyo in jannadii aakhiro ee la yaboohay la iska xarrimo wuxuuna doortay nolosha adduunyo فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى mar kale allaah waxa uu qur-aanka ku leeyahay بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى wuxuu doortay inuu ku raaxaysto dhaldhalaalka adduunka ee hor yaalla ee xaddaafka ah sababtoo ah wuxuu moodayaa weynta uu weynayo inay ka qaraar tahay cadaabka uu allaah ku goodiyey taasna waxay ku imaanaysaa waa inuusan aakhiraba rumaysnayn aslan wuxuuna moodayaa cadaabka lagu goodinayo inuu yahay wax aanan jirin oo aanan xaqiiqa ahayn tan kalena waa inay liidato rumaynta uu rumaysan yahay aakhiro intaa kadib wuxuu u malaynayaa cadaabkaasi mid ka culays yar cadaabka dhow ee ah inuu waayo raaxadii adduunka labada xaaladoodba waa kuwo aan toosnayn waxayna isku dhex yaacinaysaa isku dheelitirnaanta qalbiga qofka sababtoo ah ma rumaysna waxa ay dareemayaashiisa dareemayaan waxaanan ahayn wuxuuna moogan yahay caddaymaha uu qalbigiisa dareemayo لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون wuxuuba la mid yahay midka araggiisu liito ee aanan arkaynin wax u dhow ma ahane taas keliya ayaana ah waxa muuqda ee uu qaadanayo laakiin muuqaalada fogfog waa wax isku dhex yaacsan oo aan la fahmi karin taas oo aan ku lahayn wax saamayn ah laakiin marka laga hadlayo caqliga qofka toosan arrintu sidaas way ka duwan tahay gebi ahaanba qofka toosan ugu horayntiiba ruuxdiisa kama xidhanayo allaah naftiisana kuma soo koobayo waxa ay dareemayaashiisu dareemayaan keliya allaah ayaa siiyey si uu ugu kaalmeeyo gudashada waajibaadka khilaafada ee uu allaah darteed u abuuray waana laba awoodood oo isqaadanaya mid walba oo ka mida waxay gudanaysaa qayb ka mida shaqada khilaafada wuuna isku dheelitirayaa si aysan u kala badanin labadaas awoodood middood waa in la rumeeyo waxa ay dareemayaan dareemayaasha tan labaadna waa in qaybka qarsoon la rumeeyo awoodda hore wuxuu kula falgelayaa waxa dhow ee uu dareemayo iyo adduunkan maadiga ah ee ku hareeraysan markaas ayuu garanayaa sirta maaddada wuxuuna aqoontiisa ku bixinayaa si uu u xaqiijiyo waxa uu allaah u sakhiray ee ah awoodaha cirarka iyo dhulalka si uu u hagaajiyo axwaashiisa dhulka awoodda labaadna wuxuu kula falgelayaa xaqiiqooyinka uusan gaari karin dareenkiisa haba dareemo saamaynta jiritaankooda taasoo ku xidhan in la rumeeyo lalana falgalo oo lagu xidhnaado sidaba ay tahay xaqiiqada uluuhiyada iyo xaqiiqada nebinimada iyo waxyiga allaah iyo sidoo kale xaqiiqada isa soo saarista iyo is-abaalmarinta si uu ugu istaago dhanka kale kaasoo ah waxa ugu muhiimsan oo ah in dhulka si maadi ah loo dhiso iyadoo la raacayo manhajka rabbaaniga ah si uusan markaa dhismo maadi ah uuna u noqonin iyo sidoo kale si aysan u noqonin mid ku kooban waxa uu jidhka u baahan yahay iyo macmacaankiisa laakiin way saramaraysaa si ay u noqoto horumar dhab ah waa xadaarad ay ku hareeraysan tahay qiyam saraysa oo u jihaynaysa jihada u qalanta dadka uu allaah gacantiisa ugu abuuray carrada dhulka kadibna ku afuufay ruuxdiisa mana ku xaqiiqoobayaan waxay u baahan tahay afuufiddaasi ilaa laga helo qiyamta laga soo xiganayo waxyiga rabbaaniga ah kaas oo uu insaanku la'aantiisa noqonayo mid dhiiqo dhex dabaalanaya oo aan awoodin inuu ka baxo sababtoo ah wuxuu shaqada ka joojiyey aaladdii kor u qaadi lahayd oo duulin lahayd insaankan toosan oo ay isku dheelitiran tahay carrada laga abuuray iyo ruuxda lagu afuufay ee nidaamka noloshiisa ka soo qaadanaya manhajka rabbaaniga ah waxay ugu sawirmaysaa qadiyaddan caqligiisa si ka duwan sida aan soo sheegnay nolosha adduunyada waxaa loo banneeyaa qayb ka mida raaxada waxaa loo banneeyey tan iyo markii nebi aadam calayhi salaam iyo xaaskiisii dhulka loo soo dejiyey وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين qadartan uu allah ku xadiday cilmigiisa iyo xigmaddiisa wuxuu og yahay inay tahay qadarta munaasabka u ah dadka taas oo ugu kaalmaynaysa gudashada waajibaadka khilaafada ee dhulka isagoo aan burburinin jiritaankan ama aanan shaqola'aan ka dhigin islamarkaas wuxuu ka dhigan yahay imtixaankaasi uu allah u abuuray dadka allahna wuxuu abuuray dadka iyagoo ah kuwa la jeclaysiiyey shahwaadka naxariista allaah waxaa ka mid ah in uu u sameeyey sohdin uu isaga og yahay taasoo ka haqabtiraysa baahida macquulka ah ee ay u qabaan adduunka iyadoo aan shaqola'aan ka dhigaynin dadka laakiin meesha uu imtixaanka ka jiro waa in loo qurxiyo shahwaadka si uu ugu baahdo inuu badsado xadididda la xadidayna islamarkaana intaas loo banneeyey iyo inta aan loo oggolaan inuu ka gudbo naftiisa haba u hamuun qabtee inay badsato laakiin allah wuxuu u xadiday dadka qayb ka mid ah raaxada adduunka taas oo ay dadka ugu jirto faa'iido allahna waa mid deeqtoon ugamana tegin dadka si ay ugu cadaabmaan waxaan laga reebay isagoo u dhexeeya jacaylka u qabo shahwaadka loo qurxiyey iyo shuruudda lagu xidhay haba ahaatee mid isaga ay dan ugu jirto laakiin waxaa la siiyey wax nacfi weyn u leh saamaynta teedana ay ballaaran tahay taasoo uu awoodo inuu ku xakameeyo shahwaadkiisa isagoo aan dareemin qaraar taa beddelkeeda wuxuu dareemayaa sarrayn iyo awood sarrayn laga saramarayo shahwaadka iyo in uu helo awood uu isku xakamayn karo dareenkaas weyn wuxuu u beddelayaa wixii uu ku dareemi lahaa waxa laga hor istaagay ilaa uu ka baranayo uuna ka gaaro heer uusanba dareemin waxaas weyn waa qalbiga ama waa caqliga والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون imtixaanka wuxuu ka imanayaa qofka ma adeegsanayaa qalbiga uu allaah siiyey oo ma ku xakamaynayaa shahwaadkiisa oo ma uga saramarayaa xakamayntaas ilaa booskii uu u qalmay mise abuurayaa horumarka macnihiisa dhabta ah sidoo kale ma xaqiijinayaa kaalintii khilaafada raashidada ah intaasi oo dhan waxaa ka muhiimsan ma ku helayaa abaalmarinta aakhiro ee la filanayo taasoo ah jannada laga helayo waxaysan il arag dhegna maqal qof qalbigiisana aan ku soo dhicin mise qalbiga ma isticmaalayo oo wuxuu u hogaansamayaa shahwaadkiisa markaas wuu hoobanayaa dibudhac ayaana ku dhacaya naftiisana wuu burburinayaa qof ha noqdo ama koox xilliga ha dhowaado ama ha dheeraada eh sidoo kale mana abuurayo horumarka dhabta ah mana xaqiijinayo kaalintii khilaafada dhulka intaas cagsigeed wuxuu la kulmayaa ciqaab adag oo aysan xamili karin nafta sidoo kalena uusan u dulqaadan karin jirka allah waxa uu qur-aanka ku leeyahay ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما marka ay arrintu sidaa tahay marka laga hadlayo caqliga qofka toosan go'aanka ay xigmaddu kuu sheegayso caqligana macquulka ku ah waa in uu qofku ku kaaftoomo wixii loo banneeyey oo raaxo adduun ah isagoo aanan u gudbaynin wixii laga xarrimay markaasayay noloshiisa adduunyo toosaysaa wuxuuna ka badbaadayaa cadaabta allaah ee daran aakhirana wuxuu ku damaashaadayaa jannada iyo raalli ahaanshiyaha allaah sidaas ayayna arrintu ahayd marka laga hadlayo maanka jiilkii hore ee ku soo barbaaray ilaha saafiga ah ee diintan kitaabka allaah iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasallam adduun iyo aakhiro waxay u ahaayeen hal waddo iyo hal tiro
فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم halkan ayaan ku soo gunaanadeennaa xalqadeenna kow iyo afartanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiimu yenbagii an tusaxax sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته ما فهيم ahaan intaas ayaan kusoo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها